الحمd للh رب العاalمين والصلاaة والسلام سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انفعنا بma علمتنا وعلمنا ma ينفعنا وازددنا علما ينفعنا ولا تجعل فيma علمتنا وبالا علينا bab فضيلة العمل الdاaئم min قyاm الlيل وغyrه adakani bau bayaani fadiilati alcamali adaa'imi camalka daa'imka ah bal fadliga uu leeyahay caddayntii ayuu baabkiisii yahay oo min qiyaami leyli habeenka qiyaamkiiya wagayri gayrkiiba habeenka qiyaamkiisa oo hadduu yahay dee qiyaamuleyl waa salaadii habeenimaan ku jirnay iyo hadduu yahay camal kaleba soom ha noqoto qari ha noqoto salaad kaloo sunno oo la tukanayo ha noqoto adugu waa camalkii guud ahaanba ka joogtada laga dhigtaa fadliga uu leeyahay taas iyo dee boorintii jaanibkaa la iskuba boorinaya hadlaya miya miyarya ya وxadثna محamed بن المثنى qال xadثna cabdالوهاabi عن الثqفي qال xadثna عubayd اللhi عan سعيد بن أbي سعيد عan أbي سلمة عan عائشhaةa أنha qاaلت bal sند kole waa sند aan soo wada aragnay سعيد بن أbي سعيدkana waa سعيد المqburi weey abهn أbو سعيد المqburi kaysan baa magaciisa la idhah labadaba نisbada way leeyihiin waana laba taaبicun labadooduba abu salamana waa taabici xataa cubayd llaahi ibn cumar ibn xafsi waa taa sgaaru taabiciin oo taabiciin dhowraa ku wada jira xadiidka sanadkiisa caaisha waxay tidhi anaha qaalat kana lirasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay waxa u sugnayd xasiirun oo uu lahaa caw wa kaana wuxuu ahaa yuxajiru xasiirka mid dayra oo dee waxa weeyaan soo wareejiya min aleyli fi leyli habeenkii khaasatan markaa uu ictikaafiye yahay fa yusallii fiihi dhexdiisuu ku tukanayay kollay casharkii kan ka horreeyeyba xadiidkan caaisha waa inoogu sugnaa iyadoo laakiin macnaha inoogu sugnaayo xadiidka zayd ibnu thaabit warinayo waxaanu soo aragnay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waqti awqaadda ka mida inuu xujro iyo meel dee isaga u gaaro usaa ugu soo waageeray caw oo masjidka kaba mida habeennimo oo dee awqaad uu ku tukanaya habeenne uu ku tukaday tanna waa ti uun oo xasiir buu yidhi ayay caaisha tidhi yuxajiruhuna manaa waa yajcaluhu kalxujra si maqsun oo kale ama xujro ayuu ka yeelayay isaga marka muxuu taa u yeelayaa waa dadkii dee si aan hortiisana cid uu marin cid kalena aanay shuqlin meesha u gaarka u khaaska waana masaajidka dhexdii u salaad sunno kuma tukanayo ayuu bal matalan khushuucdiisi iyo umuurahaasi ay u taab noqdaan waktiguna wakti dadka uu cidhiidhiyaya maaha oo dee wakti salaadii habeennimo salaadii cishaayiba laga baxo habeen bay ahayd fa yusallii fiihi kaasuu dhexdiisa kuma tukanayay fajacala nnaasu dadkiiba waxay gudagaleen yusalluuna inay tukanayaan bisalaatihi maca salaatihi waa salaadiisa maceed oo bada bmaanaa dee waxaan kaba dhigaynaa bmacnaa macaa ma darfiyo haddii aan doonana sababiyaan ka dhigaynaa bisababi salaatii bay u tukanayeen oo macnaa rasuulka ilaah hadda iskagaba jira halkii uu xujrada ka samaystay ee uu cawda saa ugu soo dayrtay ayay min waraa'i alxujra bal masaa'ibaaba saa u baabaystay imaamkio lagu xidhe ayay iyagii intay kaga xidheen dee waanay arkayaan intiqaalaadkiisiio kama dheera oo way u muuqdaanba uu muuqdaa ayay ku daba tukadeen habeeno wayabsudhu bالnahaari wakana yuxajiruhu min aleyli wayabsudhu min الnaari intan fayajcala الnaasu waa ictiraadun ma habeenkii markay noqoto masjidka laga kala tago waxa weeyaan wuxuu samaysanayey oo rasuulka ilaahay xasiirkaa ayuu cawdan meel saa ugu soo waageeranayay laakiin maalintii uu kala bixinayay si aanay cidhiidhi iyo tadiiq dadka uu keenin waayo dadkii baa joogo kuwa tukanaya masjidkii fasaabuu daata laylatin marka habeenna ayay rasuulka ilaahay ku daba tukadeen way soo kordheen dadkii fasaabuu way soo urureen oo dadkii way yimaadeen daata laylatin habeen iyadoo habeenkii ka horreeyey ay laba tukadeen oo intii hore laga soo batay ayay yimaadeen dadkii macnaa saabuud waa jaa-u wajtamacuu wey way soo urureen oo way yimaadeen faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh xadiidkii zayd sen kuma soo marnayna rasuulku habeenkaa salaaddii waa iska daayay ama uu soo bixin badkood barhkood baa dhawaaqay barhkood baa markaa qururux yaryar albaabkiisa ugu ugu su ugu saydhay ama ugu yar tuurtuuray si ay rasuulka ilaahay isu ogeysiiyaan markaasaa adigu wuxuu yihi markii uu soo baxay ee subaxdii uu soo baxay buu faqaala wuxuu yihi yaa ayuha nnaasu dadow calaykum korkiina waxa o laazimtaan min alacmaali acmaasha xaggeed dee salaadani ay kaba mid tahay ma tudiiquuna waxaa karaysaan macnaa ma tudiiquuna dawaama calayhi maha waxaa dhici karta ruuxu markuu xamaasaysan yahay wax ila iyo wax kaloo la soo dersaa jirin inuu habeen iyo laba iyo ayaamo uu isugu bixin salaad iyo dee wuxuu badsado kari karo ee waa waxaad karaysaan inaa weligiinba daa'imtaan si joogtaa ula timaadaan ee xataa duruuf kaloo idinku timaada idinkoo weynaada idinkoo hawlo kale idinla soo dersaan awadi kartaan taasun idinku laazima oo kaa ka raatib dhigta calaykum min alacmaali ma tudiiquuna faina allaha ilaahay subxaanahu watacaala laa yamallu ma caajisayo oo dee ajrigan iyo sawaabkan iyo waxaan idinkama goynayo wayaanoo kama caajisayo xataa tamallu oo de waa ixsaankan iyo fadligiisan iyo sawaabkan weeyaan xataa tamalu ilaa idinku caajistaan oo camalkii khayrkaa iyo daacadii alaba imanaysaan addaysaan oo faraa ka qaadaan oo ka caajistaan taas ee malalkaas ama goyntaa rabbi fadliga idinka goynayaana ma dhacayso macnuna waxa weeye tan kuma wadi doontaan oo waa ka caajisi doontaan waataa kitaabkay kuwa iman doontaa cabdullaahi ibnu camrin oo dee isagoo mar dhalinyaro ah daacadiina aad iyo aada u jecel habeenkii buu qur-aanka intii dee soo degtay ama uu hayey wada aqriyayey habeenkii oo dhan ma seexanayn maalin oo dhan buu soomanaa rasuulka ilaahay baa uu yimi la hadlay oo yidhiba bal soomkiibuu usoo gaadhay inuu saddex isho bishii ka soomo qur-aankiibuu usoo gaadhay inuu bishii mar dhameeyo isagii baa lahaa intaa in ka badan baan karaya ilaa dee ay noqotay inuu maalinna soomo uu usoo gaadhsiiye rasuulka ilaahay maalinna afuro isagoo hadda isagu doonaya intaa in kaba badan qur-aankiina bal dee toddobaba inuu kuba dhameeyo ugu dambeyn markii dambe uu weynaaday wixii way ku wada adkaadeenoo uu ka murugooday ama uu ka markii dambe u kaba calaacali jiray inuu rasuulka ilaahay nasiixadiisii aqbali waaye oo uu lahaa isagu isku adkeeyey marka arrinku de waxa weeyaan haddii aad idinku wadaan oo camalkaas aad wixii aad kari kartaan aad joog joogto kaba dhigtaan oo aad la timaadaan ajrig waa idin socon haddii kalena idinkaa dee tan waa idinkaba go-ayaan bal laftiga in allah laa yamullu xataa tamallu aan kusoo laami doonaa wa ina axaba alacmaali acmaalka loogu jacayl badan yahay ila llahi ilaahay oo ilaahay camalka ugu jecel yahay maa duwima wixii la daa'imo weeye caleyhi korkiisa oo camal rabbi wuxuu ugu jecel yahay waxa shaksigu daa'imo ee uu joogto ulaba yimaado waa in qalla haba yaraado war aamusa qolooyinkiina weysaysanaya aamusaan aamusaa la dadkiina weysaysanaya cashar baan ku jirnaa wain axab alacmaali acmaalka loogu jacayl badanaya ila llahi ilaahay xaggii maa duwima calayhi wixii la daa'imo weeye wixii macnaha ruuxa laba imanaya uu daa'im ulaba yimaado joogto waa in qalla haba yaraado kaas waaye ajrig iyo sawaabka waa u soconaya kama go-ayo ajriga kooban ama dee ajriga camalkaa khayrkaa uu kaba helayna uu badnaan doonaa un laakiin wixii muddo inta laysku wareeriyo ama la badsado la gooyo ajrigii baa goos ruuxii kaba go-aya caaisha waxay tihi wakana ahlu muxamedin salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay ahalkiisu waxay ahayn idaa camiluu marka ay sameeyaan camala camal waa ahalkiisii dee isagii waaba kana camalkiisu diimuhase iyaduba odhan doonto ahalkiisii iyaguna kuma dayanayena saasay ahaayeen camal marka ay sameeyaan asbatuuhu dee si ajri ugu socdo daa'im bay kaba dhigi jireen way sugi jireen way daa'imi jireen xadiidka duruqdiisa ama dariiqiisa labaad baan sii raacinaya iyadoo xadiid kalena inoo yar dambeeyo xadaثna mحamed بن mثنى qala xadaثna mحamed بن jaعفar qala xadaثna شhucbat عan sacd بn abi ibrahim anahu samica aba slmta aba slm ayuu maqlay yuxadiثu xaal uu waramayo oo aba slm can caaishata caaisha uu kaba waramayo oo caaisha abu salama kaba waramayo ujeedadu caaisha xadiidkan kaba warinaya waxaanu yidhi ana rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam waa caaisho kalaamkeedii rasuulka ilaahay su-ila waa la weydiiyey ayulcamali camalka keebaa axabu ilى اllahi waa camalkan dadku ay la imanayaan keebaa ilaahay xaggii loo jacayl badinyo rabbi ugu jeceliyay ilaahay camalku ugu jeceliyay camaladan dadku ay laba imanayaan qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh adwamuhu waa ka ugu daa'imnimo badan ee macnaa si joogta ah loolaba yimaado wain qalla haba yaraado kaas baa rabbi subxaanaه wa tacaala uguba jeceliyey oo camalka yar ee kooban ee laakiin ruuxu joogta uu laba imanayo ayaa camal badan oo googo ama dee googo kolna la daayo kolna lagaba taga rabbi kaba jecel yahay dee ajrigiisna kaasun buu soconaya kan markuu gooyaba ajrigii baa kaba go-ayo weeye oo markaa kaasun baana ka ajri badnaan ka sawaab badnaanaya wey balbaab kolley axaadiiu duruq kalena way inoo dambaysaayo xadiidkan caaisho una laakiin raqamka laba leh oo de alfaada qaar aanay nooguba sugnayneen horta cibaaradan ah in allaha laa yamalu xataa tamalu laftina waa baabkan ka dambeeya inooguba iman doonaa isagu bal maala taas kuba dhow oo laa yas'amu llahu xataa tas'amu markaas sa'aamada iyo malalka horta waa isla wada macno oo waxa ay tahay markaynu noqono dee xaggan innaga xaqeena markay noqoto waa ruuxu daaritaanka uu wax ka daalo ka caajiso taasba weeye ayaa malalna laba yidhaah sa'aamana laguma magacaabaa sa'ima yas'amu iyo malayamalo taasba weeye waxaa malal inaga sifa ahaan inaga ah jeena ah ee xaqeena mutacaarafa ku aynu u naqaano inaga xaqeenana kaasi rabbi subxaanaه watacaala waa ka nasahanya waba laysa kamilihi shay ilaahay subxaanaه watacaala dee miligii wax ihima jirto oo sifaatkan makhluuq laguma yaqaano iyo waxyaalahaas rabbi subxaanaه watacaala isagu taas waa kaba nasahan yahay taas wey laakiin cibaaradan dee kolley kitaabkana in badan baan imaka sooba aragnay way noqotay sifaadka dee qur'aan ama inoogu sugan ama xadiidka rasuulka ilaahay axaadiistiisa inoo sugan uu rasuulka ilaahay kuba sifeeyey rabbigii sideeda ayaan kuba sugaynaa inagoo ictiqaadaynayna dee wixii bal matalan xaq makhluuq lagu yaqaanay inaanay ahayn taa ictiqaadaynayna oo ilaahay subxaana watacaala ka nasahayna tashbiih iyo sifadiisaa sifa ibnu aadam inay dee aan ku shabahno iyo in kayfiye aan uba yeelo taas oo kale dhinac kalena dee kol hadduu isagu isu sugay rabbi subxaanaه watacaala ama rasuulkiisu isu sugay inaan awilo ama aanfino ama aan taxriifino taas aan kaba dheeraanayno waa kolley waa nafsiya aynu dee soo aragnaynu kitaabka markii horeba waxyaalo lakiin halkan markaan eegno horta wax waa sariix xadiidka kuba sugano fa in allaha laa yamalu nafyigan ilaahay subxaanaه watacaala inaan malal isaga ka dhicin oo de isaga samooyinkiiyo abuurka markuu kaba hadlayay samooyinkan iyo tamama masana min lugun baa rabbi yihi subxaana watacaala khalqiga intaa leeg abuurkaa rabbi subxaana watacaala abuuray wax tacabayo wax taasiyo numa asimid horta taasi nefyigan sariixi waa cadam almalalo waa mid laakiin cibaaradan xataa tamalu sifa miyaan ka qaadanaynaa aan sidii baabkii sifaad kaba marino oon idhaahno waa sifa dee ti ibnu aadam lagu yaqaanay aan ahayna rabbi aan u sugayno horta cibaaradu iyada tan sariix kuma aho sifayn rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh rabbigii tan ee si sariixa ugu sifeeyey ma jirto sababtuna waa maxay xataa tamallu waa mafhuum mukhaalafo oo idinkoo malal idinka dhaca mooyaane ilaahay malal xaggiisa kama dhacayo mafhuumka mukhaalafaad noqon haddii dee markaa xaggeena malal ka yimaado markaas ee kolley mafhum mukhalafana waa intaa weeye mafhum mukhalafa mafhum mukhalafana culamada qaarna waaba kan agtooda xujo aanay kuba ahayn kuwa kalena haddii xujo kaba dhigayaan kolley shuruudo iyo dawaabid iyo waxyaalo marka mafhum mukhalafo uu laftigan manduuqi uu mafhum yeelanayo mafhum mukhalafaa kolley taas bay leedahayba oo bal matalan markaa waa tan mafhuum mukhaalafo u mooye wax kaloo de iyada inooguma sugan oo kaba inaama jirto waana jiraan bacd alculamaa xataa dan barhkood bimacnaa wow yidhi barhkoodna bimacnaa idaa yidhi oo macnu uu noqdo fa in allaha laa yamalu xataa tamalu waa idaa de in allaha laa yamalu idaa maliltum idinku ama xataa haddaan macnawu ka dhigna watamalun idinka malalkaasi waa idinku dhacay rabbi sifadiisa taasi ma aha n waxa weeye ama macnaa idaa haddii lagaba dhigo de waa in alhalaya mal idaa malultum wey haddii idinka malal idinkaba dhaco rabbi subxaana watacala malal kuma iman horta qasadku waa taase laakiin cibaaradan ba ay tahay miyay intani ku filan tahay inaan sifa ahaan aan kaba soo qaadno on idhaahno de waa malalkuna ama sa'aamadu waa de kolle de si baabkii sifaatka kale ayun baaban usugana taa kuma dan taas baa maxal yar ah ee tawaquf oo intaasi ma ku filan tahay weya sababto waayo nafyigii sariixa waa in allah laa yamalo intana waa mafhuum mukhaalafo waana tanoo bimacnawow iyo bmana xataa raggii hore barhkood dee bimacnawow iyo halkan ay kaba dhigeen oo sa ibnu qutaymiya ay halkan kaba soo naqlinayaan ama khadaabiya ay kuba tegayaan ama bimacnaa xiina iyo idaa iyo lagaba dhigo bal markaa tadamada waa taa lamide bal waxaan leenahay intani mafhuum mukhaalafo mooyaane wax kaloo dee marka la eego isbaat oo halkan dee sifa sugitaankeed waa nafyiga mooyaane ti kale waa mafhuumka mukhaalafo macnu laakiin xadiidka bal taasi waa inuu sifo ma lagu sugi karaa kolley waa maxal dee tawaquf iyo maxal nadar bay noqon laakiin arrinka jira waxa weeya maqsuudka xadiidka uu yahayna in waxa laynagu boorinaya oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caley inagu boorinaya camalka khayrkeen laba nimaadna inaan joogto kaba dhigno si ay taasi inoogu suurto gashana inaynaan inagu waxa dhow inagu cuslaada waxa dhow aan kari weyno waxa dhow aan kaba caajisno aynaan marka horeba laba iman ee waxaan karayno inaan weligeed aan laba nimaadno inaan taas aan waxa weeyaan camalkeena uu noqdo bal taa wey arrinka jirta ee rasuulka ilaahay xadiidka inooguma sheegayna waxa weeyaan une dee axaadiista kalena kuba sugan sawaabkan iyo ajrigan ilaahay camalka inagaba siinaya camalku haba yaraadee ilaahay waa inoo laablaabaya inoo badnaya kol hadduu iyada aan joogtayno ajrigaasna waa inoo soconaya bal maalinta wax inaga cuslaado oo camalkii inaga shuqliya inagu yimaadaan sida xadiidkii bukhaari idaa marida alcabdu aw saafara kutiba lahu ma kana yacmalu saxiixan muqiima waa arrin uu caado ka dhigtay isagu laba imanayo waxay ku yimaadeen maanta kaba jeediya xataa isagoo ku talagalay salaadii habeennimo inuu kaco kaba seexday oo kale arrintiisna ayd inuu tukado ajrigiyo sabaabku waa soconaya ma go-ayo taas waayo wuxuu isagu gooyaba lakiin hadduu dee ikhtiyaarkiisa camalkii intuu markuu la yimaado haddana ka tago markaa uu ka tagaba ajrigii waa ka joogsanayaa weeye camal daa'ima maaha camal dee isagu daa'im ulaba imanayo waxay ku yimaadeen ka manciyeyna ma aha markaa isagii fadligii iyo ajrigii iyo sababkii uu helayey halkaasay kaga go-ayaan taasba weeye camalkan waxaa ka dhalanaya markan uu ruuxan iyo goor la yimaado khashyadan iyo asartan qalbigiisa uu gelinaya ilaahay cabsidii iyo xubnihiisii iyo wixii uu gelinaya nuurka iyo taasna dee camalkaa joogtadii had iyo goor waa khayr u socda kafaaradii dembiga ay noqonayaan baa socda laakiin camalka mar lala yimaado ee haddana la iska daayo kafaaradii dembigiina way joogsatay ajrigii iyo sawaabkii soconaya uu joogay raadkii ay naftiisa iyo qalbigiisa ku yeelin wuxuu go-ayaa tan baa deeta camalka la badsado ee la daaya haddana faa'iidadiisu ay dee u yaraanaysa ama waxaa go-aya uu noqonaya xadiidkana kolley maqsuudkiisu waa taa culimada qaarkood baa waxay kaba dhigaan iyagoo ama dee waa mithaal ay laba yimaadaan yar muqaaranayn camalkan yari wuxuu dee fadligaa weyn u yeeshay camalkii badnaa aad u badnaana dee uu markii kol haddii aanu daa'im noqon uu fadligiisi iyo wixiisi ay u koobteenba bal haddii dee siay naqaano imankaa dhibic yaroo biyi ay kasoo dhacayso sibirhkaa ku dhacayso laakiin si joogtaa ugu dhacdo sibirhkii adkaa u dalooshamaya hadda waa dhibicdaa yaree biyo ah laakiin had iyo goor ku dhacaysa meeshii way raadaynaysaa oo way raadaynaysaa laakiin haddii boqol foosoo biyaa marar la iskaga dabageeyo bood inay ka kiciso mooyaane wax alla waxay raadaynaysaa ma jirto sababtuna eeg dawaamkan takraarkaa badan ee waxay kusoo noqnoqdeen waxaa yaree ladiifka ayaa raad yeeshay wixii badnaana markay daawi noqon raad ma yeelan oo markaa daacadaa kooban laba ragcadood uu ruuxu joogto uu laba tukado ayaa intaasoo ragcadood oo uu markaa muddo intuu la yimi bir iyo laba iska daayo ka fiicnaanaysa risisgi qur'aana uu akriso labadii bilood mar dhameeyo ama juz qur'aana oo uu markaa laakiin joogto lama yimaado ayaa ka ajri badnaanaya isagoo yidhaah maalin kastaan qur'aankii mar dhamaynaya bil iyo laba iyo saddex marku saa ku wada ama sanad ba dheh marka dambe uu kari waayo faraa kama qaado intaas ayaa waayo ajrigii baa socda fadligii baa socda kafaaradii baa soconaysa waxaana xadiidka inooguma sugan rasuulka ilaahay arrintan inoogaba digayo ee ah inaynu camal isku aynu dee waxa weya wax isku kalifno inooga inoo diidayo waa shafaqadiisi iyo naxariistiisii badnayd oo ummadiisa u naxariisanayo ku u tilmaamayey waxay had iyo goor si daa'ima ayuu laba iman karaan ajriguna ugu socon karo ba taas ba bal marka camalkii daa'imkaa camalkii daa'ima lagaba dhigo camalkaa yare daa'imkee ayaana ka fiican ka khayr badan camal badan oo googo-ayo arrinkuna waa taa aan sheegnay oo intan camalku socdo daacadii ruuxi waa ruuxa rabbigii adeecaya waa ruuxa rabbigii xusaya ruuxaa dee muraaqabad iyo niyad iyo ikhlaaska iyo iqbaal cala allahi ay u joogto tahay weeye marka camalkaa yar baa dhalaya ee khayr badan iyo ajri badan dhalaya kole xadiidka maqsuudkiisu waa taa وxdثna زهير بن حرب وإسحاq بن إبراهيم qال زهير xdثna جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة qال أنه qال سألtu waxaan weydiiyey أم المؤمiنiiنa مؤmiنiinta hooyadood cاaشhaةa oo wuxuu weydiiyey waata su-aashiisii qaala isagii baa le raawin ka dambeeyey alo wuxuu yihi qultu waxaan ku idhi ya أma المؤmiنiiنa مؤmiنiinta hooyadooday kayfa seebuu kaana ahaa camalu rasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay camalkiisa halkaana miyuu ahaa yakusu mid khaas yeelo shay-an shay min alayaami maalmaha kaba mida camal uu ku khaas yeelayo may jirtay oo ayaamaha qaarkood camal uu la eeganayay uu maalmahaasun ku khaas yeelayay sida salaada uu ayaamaha qaarkood ama habeenada qaarkood tukado soom uu ayaamaha qaarkood uu la sugo ayaamahaasun uu soomo camal saasa rasuulka ilaahay miyuu jiray saa miyuu yeeli jiray qaalat waxay tihi laa may wakti uu camal ku khaas yeelayay may jirin ee kaana wuxuu aha camalu camalkiisu diimatan mid daa'ima mid joogtaa ayuu ahaa rasuulka ilaahay camalkiisu macnaha yaduumu caleyh walaa yaqdacu waa daa'imayo ma goynahayn markaasaa waxay tihi wa ayukum kineeba yastadiicu karaya ma ki kaana uu ahaa rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam yastadiicu rasuulka ilaahay wuxuu karayay oo dee isaga horta malal iyo cajzi ku imanayana may jirin waa taa isagoo de aynu salaadiisii soo aragnay waxyaala waata inoo dambeeyaan xataa lagu ay dildilaaci jireen ama ay barari jireen taagnidaa dheer lakiin isaga malal iyo cajzi loogama baqanayeyna may jirin dee camalkiisuna kaa joogtada ee daa'imkaa uu ahaa bal mid badanna waa ahaaba dee xadkiin laakiin taa ma karaye ujeedadu saa uu rasuulka ilahi iklafu min alcamali ma tudiiquna wey camalka waxay iskaga keliftaan wixii idinku aa karaysaan inaad daa'imtaan waana camalkaa yaree daa'imkaa taas laba yimaada saasuu ahaana waa ta uu rasuulka ilaahayna ina faray وxadثna iبن نmayri qal xadثna abي qal xadثna سacيid بن abi سacيidi qal aخbarnي الqاsim بن محamd عan caiشhaةa qاlat أnaha qاlat qala rasuul الlahi slى الlahu عalيه wasaلم rasuulka ilaahay wuxuu yihi axab اlacmaali ilى اllahi taعaalى acmaalka loogu jacayl badaya ilaahay xaggee rabi ugu jecel yahay adwaamuhaa ka u daa'imnimo badan weeye waa camalka uu ruuxu si joogtaa u laba yimaado waa in qalla wax yarba haba noqdo waayo ajrigaasi ma go-ayo uu soconaya sidaan xadiidka hore kusoo aragnay qaala wuxuu uhi raawiga xadiidka warinaya waa qasim ibn moxamed ibn abi bakrin sidiiq oo caaisha ay da u ahayd bal ay sooba korisay wa kaanat caaishatu caaisha waxay ahayd idaa camilat ilcamala camal hadday samayso lazimatu dee saa rasuulkii ilaahay yeelay waana taa aynu tidhiba aalka rasuulka ilaahi aswaajtiisa ay kaba mid yihiin camal hadday laba yimaadaan joogtay kaba dhigi jireen way laazimi jirtay may kolna markay doondee lama iman jirin kolna may dayn jirin camalka camal ay laazimayso ayaa bu ahaa waana dee ta layna faray axaadiisna weli way noo socotaa baabu amri man nacasa fii salaati aw istacjama calayhi اlqur'aan aw idikru bian yarquda kolle xadiis inoo yar dambeeyo waa kole labada baab malaa sir tadaakul baa kaba dhexeeya wuxuu baabaysan yahay un amarkii oo sharixa ayaa arkaa sharaxna wey xadiiskan qaybta hore ku sharxa aniga tarjamada udhaxaysa in ruuxii isagu lulooday salaadiisa dhexdeeda ku lulooday aw istacjama uu adkaaday oo caleyhi korkiisa alqur'aan qur-aankii oo waa lulaysan yahay wuxuu aqriyayaba waa garan waayo kolba de waa ruuxa kolba lulaysan ee wixii uu aqriyayo kelimaadka ay kuba adkaadeen nusoodii uba yidhaaho aw dikri ama dikrigii uu laba imanaya amarkii laba amrayay bian yarquda inuu seexdo aw yaqcuda ama uu fadhiisto xataa yadhaba canhu dalika ilaa waxaasi ay kaba tegayaan weeye oo arrinkaasi uu ka suulayo luladii ay kaba tegayso inuu saa yeelo macnaa wuxuu u baabaysan yahay wuxuu salaad buu tukanayaa markaasuu lulooday salaadii dee taa uu ku jiray haba dhamaystee inuu salaadii sii wataa loo diidayaa la leeyahay maya iska yar seexo inta cajzigani kaa tegaya haddaad salaad farada oo ka baxaysa aanay jirin oo ku dhaafaysa hadduu dikri kale iyo duco kuba jiray ama qur-aan u aqriyayna dee waxaa la farayaa kol hadduu luloodo waxa weeyaan inuu iska daayo ama uu yar seexdo amaba uu fadhiyo laakiin uu iska daayo waxa weeyaan qur-aanka aqrintiisii ama dikrigi iyo ducadii taas waanan arki doonaa cilada taas la inooba farayo iyo xikmadda kuba sugan baabkay kuba iman doontaa وxadثna abubكr بن abي شhaybta qal xadaثna بن culayaةa waa imaamki ismaaعيil xa وxadaثnii زhayr بن xrbi qal xadaثna ismaaعيl waa isagii un markii hore muxuu yihi xadaثna abubكr بن abي shaybata xadaثna بن culayata abubكr waa cibaaradiisi buu ilaalinaya sheekiisa uu kaba maqlay iبn culayu ka cabiray xadiidkii haddana زhayr بن xrbin buu kusoo noqday xadaثna ismaaعيil wuxuu labadooda imika uu markii hore isu raacin waayey mid kastaba hada egin ee ka hore xadaثna bu dad baa la jooga la arkaa de markaas isaga se keliba bu ahaa xadaثanii زhayr iبnu xarbin arrinta kale jirtaa زhayr ismaaعيil buu yihi abubakrna iبnu culaya waana nin keliya wey waa shee keliya ismaaعيil iبnu ibrahim عan cabdالعaزيز iبn صhayb عan anasi qal anahu qaal dakla rasuul الlahi slى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu soo galay almasjida masjidkuu soo galay waa masjidkiisii madiina walxaal xablun xadhig mamduudun uu fidsan yahay oo bayna saariyatayni laba tiir dhexdood wuxun buu soo galay masjidkii wuxuu arkay laba tiir oo tiirarkii masjidka kaba mida xadhig dhexdooda lagu xidhay oo saa intii labadiibuu ku xidhan yahayba fa qaala wuxuu yihi ma haadaa xadhiggani muxuu yahay qaalo waxay idhaaheen lizaynaba xadhiggani wuxuu usugnaaday zaynab buu usugnaaday oo zaynab baa leh zaynabna waa zaynab bintu jaxshi um lmu'miniin tusalli way tukanaysaay oo masjidkeydee sunna iskagaba tukanaysay fa idaa kasilat markay wahsato aw fatarat waa isla macno ee caajista ee dee ay markaa muddadii dheereed ay tukanaysay la daashay laba caajistay amsakad biya halkay ka fadhiisan lahayd ayay dee markaas xadhiggay qabsanaysaa waa si dee bal waani taaganto intaa ma fadhiisanaysa salaaddii way ku jirtaaye xadhiggan waa taageersi un xadhiggii bay qabsan faqaala rasuulka ilaahay wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh xulluhu fura xadhigan meesha ka fura yusali ha tukada axadukum axadkii nashaadahu waqta nashaada waa intan uu nashaadaysan yahay ee uu markaa dee salaadiina si fiican isagoo waxaan uu aqriyaya garanaya wuxuu samaynayo garanaya eanu caajisnayn ha tukado fa idaa kasila hadduu wahsada ow fatara amase uu caajiso oo da cajzi ku yimaado qacada waa fadhiisanaya ha iska fadhiiso wey wa fi xadiidi zuhayri eg abubakar iyada qacaday ahayd oo laakiin dee walow ficilkaa maadiyo manaa waxaa looga jeedaa amarkan macnuheed xadiidka zuhayr maxay faidaa kasira aw fatara falyaqcud markaa ha iska daaya salaadii xataa salaad faradahayd haddoo soo gaabsado qiraadii oo markaa ha ka baxo ha iska daayo ha fadhiisto w waxadaثana shayban ibnu faruka qaala xadaثana cabdاlwariث an cabdاlcaزiz an anasin an الnabiyi salى الlahu عalayh wasalam mila waa xadiidkaas kii hore oo kale wey ujeedadu waa lafdiga inima kaba soo baxnay bal xadiidka weliba marka axaadiid kale ayaa inoo socotee sein waxaa xadiidkan inoogaba sugan un horta rasuulka ilaahayna waan soo aragnay oo casharkan iyo kii ka horreeyay ba inoogaba sugnaa isagoo yidhi salaada uu ruuxu ku tukado masjidka ama salaada sunaa salaad waxaa ugu fadlimantaha uu gurigiisa ku tukado waxaan salaada faradka ahayn haddana masjidkii waa ku tukadayo ee masjidkoo lagu tukado salaad waa shay jaa-isa waa laga fadli baday in salaad sunaa lagu tukadaa baan ujeedaa arrinta kalena jamaacada dee dadkaa ku daba tukanaya xukumkii walaa arrin kale way inoogu sugnayd iyadoo xasiirku u dhexeeyay ku daba xidhanayeen nasaa-ina tarjama u dhigtay waa xadiidkii hore dee taasna kol haddii intiqaalaadkii la ogyahay ama la maqlayo iyadna ba'si kuma sugna arrinta kale halkan inooguma sugana xataa dumarkii ay salaadooda faradkaana ay u fadliga badnay inay guryahooda kuma tukadaan hadday masjidkii ku tukadaan ay sunno kuma tukanayaan iyadana dee waxa weeyaan looma diidayo oo laa tamnacu ima allahi masaajid allah rasuulka ilahi baa yihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh fadligu waa meel oo halka u fadli badani waa meel laakiin sunni way kuma tukan karaan arrintan dee ay yeeshayna waa guud ahaanba waa kan rasuulka ilahi iyadun lamu hadlina dhammaanteen buu la wada hadlayaa ruuxu intaa uu nashaadaysan yahay uu ogyahay waxa odhanaya cibaadadiisa wata hadduu caajiso ha iska daayo ama ha yar seexdo dee seexashadna waa markaan salaad faradoo ku dhaafaysiyo taasi aanay jirinba ama dee iskaba fadhiistay laakiin salaadii u wadi lahaa ama qur-aankii u aqriya ama ducadii taa ha joojiyo وxdثnي xرmلة بن يحyى محمد بن سلمة المrاdي qال xdثna بن وهب عن يuنس عن بن شهاب qال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشhaة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عروة بن زبيr ay hbryar uba ahayd bay u warantay عاaشha waxay ugu warantay أن الxawلاء بنت سwayt بن xبيب بن أسد بن عبدالعزة waa haweeneyda magaca leh alxawlا baa la odranayey ina سwayt bay ahayd abtirsiintana asad ibn cabdilcusey ku gelaysay asad ibn cabdilcusena de waa quraysho waabay reerkanin ninkan xadiidka warinaya taabiciga curwat ibnu zubayr ama zubayr ibnu cawaam iyo reerkoodii weeyaan oo reer bani asad waa asadkii quraysheed weeye asad ibn cabdilcusa marka haweeneydu haweeneydaas dee bay ahayd curwahan iyo ba isku reer ahaayeen ayaa marat biha caaisho soo martay wa cindaha walxaal adigu dee kollay gurigay timi وعndha واحاaل عndahaa cاaشha agteedana رasuul الlahi صلى الlaهu عليه وasلم rasuulka ilaahay uu joogo markaasaa faqultu waxaan idhi hadihi الxawlاء بintu twaytin haweeneedn waa xawla bintu twayt wey وzacamuu waxay sheegteen oo dadku ay leeyaha anaha iyadu laa tanaamu layla habeenka inaanay seexan habeenkii o dhan salaad bay u taagan tahay salaad bay tukataayo waa haweeneydaa xawlo oo ma seexataba habeenkii saasaa la yidhi bay tihi faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi laa tanaamu layla ama laa tanaamu layla waa jawaab ma hadalkani waa iyada tani waa inkaar baabkeed weeye oo rasuulka ilaahay qowlkiisa laa tanaamu layla waa inkaar uu qowlkan inkiraya ama ficilkan oo uu diidaya ficilkan iyo dee nafteeday kuma adkayso habeenkii ma seexata miya macnaha ujeedadu waa hab inkaar ama uu leeyahay maxay dee taa u yeelaysaa wax haboon maaha e waaba kan khuduu qaata min alcamali camalka xaggii waa acmaashii khayrka ahayd salaadii kaba mid tahay habeenkii la tukanayey qur-aankii la akriyaya soomkii waa camalkaas ma tudiquna waxaa karaysaan inaa sida joogta iyo dee ay ula timaadaan fa wallahi baan ku dhaartay laa yas'amu llahu ilaahay ma caajisayo oo dee ama ma noogayo taas xataa tas'amu waa cibaaradii aynu kaba soo hadala xadiiskana waa kii markii dhaweyd aan soo sheego muhimku rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh wuxuu halkan dee inaba faray ummaddii kuwa boorinaya camalka ay laba imanayaan ee khayra inay kala yimaadaan qadar ay karayaan inay daa'imaan oo hadhow wax kastoo kuga yimaada ay la iman karaan ay wadan karaan dee camalkoodina ay joogta iyo daaima ka diimo kaba dhigaan camalka diimo laga dhigi karaa la joogtayn karaana waa camal ruuxo ee waa camalkaa aan camal aada u badan uu isku adkeeyey aan ahayna waa camalkaa dee uu hadiyo goor kari karo kaasunbaa diimo lagaba dhigan kara ama waxa joogtaa lagaba dhiganaya ama dee suurtagala ruuxa ama inuu dee si joogtaa laba yimaado xadaثna abubakr bn abi shaybata وabu quraybi qala xadaثna abu usamata can hishaam bni curwata xa وxadaثnii زahir bn xarbi walafdu lahu qala xadaثna yaxya bnu saciidi can hishaami qaala wa hishaam bni curwihi un yaxya bn saciid alqadani abu usama meeshan de labadiisa labada ka wada wariye isaga qaala akbaranii abi can caaishata abihina waa curwat bn zubayr can caaishata qaalat anaha qaalat marka waa xadiidkii hore duruqdiisii mid kaba mid ah dakala calaya rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa ii soo galay wacindii walxaal cindi imraatun oo waa taa marka hore baan san kusoo fasiro way martayd way u timi way soo siyaarato way la joogtay markaas haweeney baa ila joogtay faqaala wuxu uhi man haadi waa tumatani faqultu waxaa ihi waa imra'atun haweeney laa tanaamu aan seexanba oo maxay u seexan la'dayna tusallii way tukanaysaa habeenkii o dhan bay tukanaysaa habeenkii maba seexato taas bay tidhi qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi salawaat ullahi wasalaamu alayh calaykum waxaa korkiinoo laazimtaan min alcamali camalka xaggii maa tudiiquuna waxaa karaysaan ina daa'imtaan fawallaahi laa yamalu llahu xataa tamalu markaasaa maxay tidhi caaisha wa kaana axabu diini ilayhi rasuulkii ilaahay marka la eego xagga diin iyo cibaadata ugu jeclaa wuxuu ahaa maa daawama calayhi saaxibu wuxuu saaxiibkiiu daa'imo de waana ta ilaahay uguba jeceliya sidii axaadiis hore aan kuba soo marray axabu alacmaali ila llahi adwamuha wain qalla ama markii la weydiiyey ayulcamali axabu ila llahi adwamuhu wain qalo rasuulka ilahayna kaasuu jeclaa waana ka ilaahay jecel yahay wa fii xadiiثi abi usamata anaha imra'at min bani asad waa de halkan inay imra'atu laa tanaamu tusalli waa lafdigii markaa yaxya alqadaan waxa weeyaan uu kaba wariyey hishaam ibna curwa lafdiga abu usama isaga wuxuu ahaa wa anaha mraatu waxa weeyan waa haweeney min bani asad waana ti aan soo marnay xawla bintu tuwaytun weeye mid kale maaha xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna cabdullahi bnu numayrin xa waxadaثna bnu numayrin qaala xadaثna abi koleyna haatan waan soo kala baranay ibnu numayro imika wuxuu na yidhi abubakr ibn shayb shayba xadaثna cabdullahi bnu numayr muslim baa ku noqdo sheekiisii sheego wa xadaثna bnu numayr bu i ibnu numayrku maha cabdullahi ibnu numayr waa moxamed ibn cabdillahi ibnu numayr weeye waana kan cabdullahi ibnu numayrka naftiisi uu soo noqdo xadaثna abi aabaha baa ina numayrkii marka hore ahaaye xa waxadaثna abu quraynin qaala xadaثna abu usamata jamiica xaalayin iyagoo dhan marka waa cabdullahi ibnu numayr iyo abu usama waayo marka horeba dee isagaa labada dariiqe hore kuma sugnaa ibnu numayr can hishaam ibni curwata xa waxadaثna qutaybata bnu saciidi walafdu lahu can malik bni anasi can hishaam bni curwata oo hishaam bni curwa haddana malik ibnu anas baa kaba wariyay halkan dambana can abihi can caaishata ana nabiya salى اllahu alayh wasalama qaala idaa nacasa hadduu luloodo axadukum axadkiin fi salaati salaada dhexdeeda falyarqud ha seexdo xataa yadhaba ilaa uu ka tegayo canhu xaggiisa annawmu hurdadu ay ka tegaysiya luladaas fa ina axadakum axadkiin idaa sallaa hadduu tukado walxaal huwa naacisun isagoo lulaysan oo luloonaya hadduu salaadii sii wato weeye lacalahu waxaaba laga yaabaa uu mudan yahay yadhabu inuu tago uu doono yastakfiru inuu ilaahay dembi dhaaf weydiisto oo fayasubu nafsahu fahuwa yasubu nafsahu naftiisiiba uu habaaro haddii fayasuba nafsahu la idhaahna mala waa iska caadi una barhkood kuba dambiye naftiisii uu caayo oo uu habaaro oo waxaa laga yaabaa baa rasuulka ilaahay yihi isagoo waxa weeyaan dee axadkii waa runo isma ogo wuxuu leeyahay oo lulaysan yahay salaadii qur-aan la aqriyayaa ku jirto dee ducaaba kuba jirta isagii wuxuu leeyahayna ma garanayo markaa isagoo doonaya inuu ducaysto inuu hadalkii kaba duwan inuu yidhaaho oo habaar naftiisa uu habaaraya taas baaba laga yaabaaye kol haddii uu ruuxu luloodo inay waxa weeyaan salaadiisii ha iska gooyo ha iska dhamaystay intaa uu ku jiro dabadeedna ha iska daayo ha iskaba seexdo ujeeddadu waxa weeyaan de salaadu kolley waxay qiimo iyo ku lahayd fadli ay ku leedahay bal ajri uu ruuxu kuba mudanaya waa khushuucdan uu ku tukanayo qalbigiisa faariqa iyo nashaadkan waana kan rabbigii baryiyo xusaya taas ruuxu markuu lulaysanyahayna khushuucdii ma jirto oo iqbaalkii ma jiro bal waaba kan dhibtan kalena way kaba imanaysaa inuu isba ishabaaro oo wax kale kuba hadlo markaa ha iska daayo weeye qur-aankana way noo soo socotaa inuu bal masalan qur-aankiina hadduu dee salaad kuba tukanaya haddii kale waa islaamo mide dee iska goynayo iska joojinayo iska seexanayo intuu cajziga iyo hurdadaas ay kaba baxayso taas bal wey lacalahu yadhabu yastakfiru fayasubu nafsa waxaanana uu leeyahay halkan ruuxii naaciskaha baa la amraya inuu dee seexdo ama wax kale laba yimaado hurdadii kaba kaxaynayo amarkana wuxuu leeyahay waa caam o salaadii faradkiiyo tii sunno ahayd habeenkii iyo maalintii de walow habeenkii ay arrinku badan yahe salaada habeennimo kolley cidd aljamaahiir salaaddu hadday mid habeen tahay iyo hadday mid maalineed tahay hadday farad tahay iyo hadday sunno tahayba arrinkan waa la faraya laakiin hadday farad ba ahayd oo la yidhaha iskabadaa markaa ha tukanin waad ulaysan tahay shardigu wuxuu noqon inaanu waktigeedii kaba saarin un waktigeedii kaba saarin barhkood waxay ku xambaareen salaadii habeenkii la tukanayo dee qaaliban waa waktiga la luloodo ama waktigii hurdada ayaa waktigaasa imimku haddii ay arrintani kuba timaado dee tan waa la farayaa adigu ama habeen ha ku timaada ama maalin salaad farada ha ku timaada ama salaad sunaaha وxadثna محamed بن رافع qال xadثna cabدالرزاq qال xadثna mcmr عن hmاm بن منبه qال wuxuu hi hmاm iبن منبه hda ma xadثna أbو هurayرaة عن محamd رasuل اللahi صلى الله عليه وسلم fdkra wuxuu sheegay أba أxاadiثa minha أxaadiث buu sheegay hmاm ay kaba mid tahay isagoo abu hurayre kasoo naqlinaya وqala rasuul الlahi صلى الله عليه وسلم kale sqadan de waa marar dhowro horeynu soo marray waana inoo dambaysaayo waa صaxiifadii shahirkeed ee hamaam abu hurayre kaba wariyey waa xadiis boqol iyo afartameeye ah aynu horena uga soo yar waranay bukhaariyo muslimna waxna ay dee isku raaceen ay wada wariyaan iyadoo xadiidku sanad keliya wada leeyaha axaadiidaas waxay isku waafaqeen waxay kala leeyihiin qayb dhamo axaadiisa kaba midoonay warinna way jirtaayo taasna ay daliil u tahay bukhaari iyo muslim labadooda kitaab de axaadiis saxiixun bay ku wariyaane maha macno inay xadiidkii saxiixaay oo dhan ay koobsadeen in badan oo saxiixa kamid ay ka tegeen oo de waaba min akbar iladila waatan axaadiisa sanad keliya lahaa meel keliya ku wada qornayd raawi keliya ama sanad uu wada warinayey oo boqol iyo afartameeye ahaabay dee axaadiis aan boqol gaadhin ka wariyeen weliba marka laydadooda la isu geeyo haddii la yidhaha la kala qaadqaado intaa way yaraan afartameeyey kaba tegeen waana sanad keliya uun talabaadna muslim iyo taas waa mid muslimna had iyo goor waa siiqadu isticmaalo wuxuu siiqadan u isticmaala saxiifadan sanadku meel buu kaga wada yaallo xadiidka hore ayaa sanadkii la socday intii kalena isagay ku wada cadfanaayeen haddaba haddii xadiidkii koobaad lasoo qaado sax weeyaano waa si sanadka uu kuba maqlayo isagoon cibaaradan u baahan buu dee sheegi doonaa can hamaam ibn badin can abi hurayrata can nabiyi sala allahu alayh wasalam laakiin xadiidkani dhexduu kaga jiray axaadiidaas oo kii koobaad maaha sanadkiina ka koobaad buu laba socday kuwa kale way ku cadfanaayeen un taas baa culimadu kutubta musalaxana way kaba hadlaanoo bal haddaad axaadiis wada maqasho isku sanad keliya lahayd sanadka mar un laba sheegay hadduu xadiidkii koobaad iyo sax waa saad umaqasho sanadkii waad raacinaysaa laakiin axaadiistii dhexda ama dambe haddaad soo qaadanayso dee saad sheekii uga maqashay sanadka kumaad maqlin ee wuu ku cadfanaa uun yay aada leedahay intaad sanadkii hore soo qaadato xadiidku waa dhexaana inaad raaciso ishkaal saasi ma jiro kollay filjumla waad maqasho basi kuma sugnaa laakiin si ay xaalada u caddeeyaan muslim waa san isma bedelo had iyo goor muxuu odhan hada ma xadaثana abu hurayra fadakara axaadiisa waa axaadiisii ka horeysay marka axaadiistii maxaa kaba mid ahayd waqaala rasuul lahi salى الlahu alيه wasalam bukhaari had iyo goor ma wada raaco dee san muslim wax keliya iyo dariiq keliya wada maray kol bukhaari wuxuu soo qaataa meelo dhowran uu soo qaataa xadiidkii koobaad buu soo dhigtay sanadkii markuu sheego ayuu xadiidkii koobaad dhigan markuu xadiidkii koobaad dhigto kii kalu doonayana raaciya markaasaa kor kollay isma weydiiya dee isagoo dahaaro jooga ama salaad jooga ayaa xadiidkani naxnu alakhiruuna asaabiquuna taas marku maxaa munaasabada halkan tahay sababta waxa weya waa xadiidkii koobaad ee saxiifada kan kale uu doonaya baabkana waa kan raaciyay kol kolna taa ma yeele dee xadiidkii uu doonayo iskaba qaataa oo bukhaari markaa had iyo goor dee ma aha san muslim lakin muslim waa dariiqadiisii had iyo goor uu ilaaliya min awal kitaab ilaa akhiriha markuu saxiifadaa wax kaba warinayo fadakara axaadiisa minha waqaala rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi idaa qaama hadduu kaco axadukum axadkiin min aleyl waa habeenkiibuu salaad u kacay ee waktigii dadku ay seexanayeen ayuu isagu toosay oo salaad buu u kacay fastacjama istaklaqa uu xidhmo weeye alqur'aanu qur'aanka calaa lisaanihi waa uu luloonayaa qur'aankii baanu kari waayey inuu sidiisii u aqriya liqalabati nucaas istacjama macnaa istaklaqa weeyaan oo qur'aankiibu ku dhawaaqi kari waayo sidiisii kolba dee waa kan oo ama halkiibu dib ugu noqonayaayo kolba waa kaasoo waa ka joogsanayaayo waaba dee nin loonaye arrintaas ay kuma timaado waaba kan istacjaba macnaheedi falam yadri aanu garan ma yaqulu aanu garan waxaan uu aqriyayo mamuu garan falyadajac markaa iska joojiya salaadaas qur-aanka ayaanu sii wadnaya salaad dhexdii wey hadduu xataa fadhiyey oo isagoo fadhiya cajzigaasi uu ku yimaado xataa maalinaba hayto kolba dee halkii uu dib ugu soo noqdo kolla idhaa kala qaado kolla taasna ha joojiyo wey qira'adii haba joojiya bal dikrigii iyo ducadii kale kuma jiray saa laftiga hore aynu kuma soo marnay hawada joojiyo ilaa inta cajziga iyo taasi kaba tegay si isagoo nashaadaysan isagoo wuxuu leeyahay garanaya falam yadri ma yaqulu dad macnaa garanaya waxa uu leeyahay ay salaadiisii qur'aan aqrintiisii baryadiisi iyo dikrigiisa uu noqdo falyam yadri ma yaqulu falyadajic ha jiibsado taas bur baabu fadail qur'aani wama yatacalaqu bihi kaley waa inoo bilaabmaya walow baab kaba dhige lakin de waaba kitaab iska waxooga ah oo qur'aankii iyo fadaaishiisii iyo suuradaha qaarkood iyo bal masalan xadiidkii anzila alqur'aanu calaa sabcati axruf iyo bal masalan adigu barashadiisii marka la eega iyo adigu waxyaalo kala duwan ayaa inooguba iman doono baabku marka waa yar dheeryahay oo kaley waxaa laga yaabaa in toddobadka dhexdiisa insha allahu tacala rabbi hadduu idhib yareeyo isahlo bal inaan tago laga yaabaa mawsimka ama xajka saa daraadeed imaka casharkii kolley meel ma gaadhsiin kare ee waxaan halkan yar marxalo waxay la tii caawa inaan iskaba joojiyo walow ayaamaan sii joogi doona haddii ala yidhaaho casharkii bal idka rabbi subxaana watacaala hadduu idhib yareeyo dee intaan soo noqonayo halkaasuu inoogu joogaya caawan joojinana walow ka subaxdii isaga subaxda waa gelaya lakin sida subaxdu joogsan doona biidn illahi tacaala allah subxaana watacaala acla aclam